madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in la hakiyo muddo sagaashan maalmooda kaalmada horumarinta dibadda uu maraykanka ku bixiyo donald trump waxa uu sheegay in xukuumaddiisa cusub ay doonayso in la sugo qiimaynta wax ku-oolnimada gargaarka dibadda uu maraykanka ku bixiyo iyo la jaanqaadista siyaasaddiisa arrimaha dibadda dhammaan madaxda waaxaha iyo hay-adaha mas-uulka ka ah barnaamijyada gargaarka horumarinta dibadda ee maraykanka waa inay islamarkiiba joojiyaan waajibaadka cusub iyo bixinta lacagaha kaalmada horumarinta dibadda ayaa lagu yiri amarka fulinta ee uu saxiixay madaxweyne donald trump saacado yar kadib markii uu xafiiska la wareegay markii labaad isniintii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda ma cadda sida uu nidaamka horumarinta dibadda u ballaarnaa iyo sida amarkan uu u saameyn karo wadamada hay-adaha aan dawliga ahayn iyo hay-adaha caalamiga ah ee horumarinta sidoo kale ma cadda inta lacagtaasi ku baxda gargaarka la dhimi karo marka la eego koongareska maraykanka oo leh dejinta miisaaniyadda dowladda federaalk ee maraykanka amarka fulinta ayaa ku celcelinaya kusoo laabashada habkii uu trump qaatay muddadiisii hore ee xafiiska intii u dhexaysay labada kun toddobiyo tobankii ilaa iyo labada kun koob iyo labaatankii xilligaasi madaxweyne donald trump waxa uu soo jeediyey in la dhimo ku dhowaad saddex meelood meel qarashka ku baxa diblomaasiyadda maraykanka iyo miisaaniyadaha gargaarka oo ay ku jiraan hoos u dhigidda dhaqaalaha uu maraykanka ku bixiyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah laakiin xilligaasi koongareska maraykanka ayaa dib u riixay soo jeedinta donald trump kadib shirkii sanadlaha ahaa ee hogaamiyaasha adduunka ee qaramada midoobay ee labada kun sideed iyo tobankii trump waxa uu ka cawday in maraykanka uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee deeqaha shisheeye bixiya maraykanka waxa uu gargaarka horumarineed iyo mid bani-aadnimo oo fara badan uu ku bixiyaa qaaradda afrika oo ay ku loolamayaan waddanka shiinaha macadda saameynta uu go-aankan ku yeelan karo soomaaliya maadaama barnaamijyo badan oo gargaarka shisheeye ah oo ay ku jiraan taageerada ciidamada kumaandoosta soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab iyo hindisayaasha gargaarka bani'aadnimo ay horey u ansixiyeen koongareska maraykanka sida ay khubaradu sheegayaan maalgelinta barnaamijyadan ayay u badan tahay inay sii socon doonaan haddii aan isbedello gaara lagu samayn inta ay socoto dib u eegistan uu farayo amarka madaxweyne donald trump tan iyo labada kun iyo lixdii maraykanka waxa uu soomaaliya ku caawiyey hal dhibic shan bilyan oo gargaar bani'aadnimo ah si wax looga qabto caqabadaha sida abaaraha iyo fatahaadaha intaa waxaa dheer laga soo bilaabo labada kun kow iyo tobankii maraykanka waxa uu u qoondiyey laba boqol iyo afartan milyan oo lagu taageerayo dib u habeynta dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya oo ay ku jirto taageero militari oo la siiyo ciidanka qaranka soomaaliya xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa soo bandhigay mabda'a hagaya siyaasadda kaalmada dibadda ee maamulka trump kaas oo sheegay in hindise kasta oo gargaar shisheeye uu maraykanku ku bixinayo uu ka jawaabo mid ka mid a saddexdan su-aalood ma yahay gargaarka mid ameerika ka dhigaya meel labdoon ma yahay mid maraykanka sii xoojinaya awood ahaan mase yahay mid maraykanka uu ku sii barwaaqoobayo go-aankan lagu hakinayo gargaarka dibadda ayaa qayb ka ah halku dhegga siyaasadda maamulka madaxweyne donald trump ee america first ama in wax kasta laga horumariyo danta maraykanka maamulka trump ayaa doonaya in la hubiyo in kaalmada dibadda ee maraykanka ay la jaanqaado danaha amniga qaranka iyo xoojinta awoodda maraykanka iyo baraaraha maraykanka